tartankii ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya oo ay ku hardamayeen kooxa ka kala socday maamul goboleedyada ayaa ugu dambeyntii waxaa isu soo haray kooxa ka kala socday maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland iyadoo maanta gebagabada kulankani lagu qabtay garoonka stadium conis ee magaalada muqdisho waxaana ciyaar xiise leh halkaasi kusoo bandhigay ciyaartoydii u kala ciyaaraysay labada maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland ciyaartan oo ahayd mid aad u adag ayaa waxaa kasoo qayb galay taageerayaal fara badan oo kala taageerayay labada kooxood iyadoo sidoo kale ay garoonka yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ay horkacayeen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa sidoo kale soo xaadiray safiirada u fadhiya soomaaliya dalalka tarkiga yemen iyo jabuuti kuwaas oo usoo daawasho tegay inay ka qayb galaan gebagabada ciyaartan ay isku soo hareen kooxaha kala matalaya puntland iyo jubbaland ciyaartan oo ahayd mid xiise gooniya xambaarsan ayaa waxaa qaybtii hore ay kusoo gebagabowday gool iyo gool iyadoo wareegii labaad ee ciyaarta isu soo laabasho kadibna min goolkii ay ku dhammaatay waxayna taasi keentay in garsooraha ciyaar iyo la taliyayaashiisaba ay wakhti dheeri ah ku daraan iyadoo barbardhac uu ku dhammaaday wakhtigii dheeriga ahaa ee lagu daray ciyaarta balse sida uu dhigayo sharciga banooniga waxaa loo gudbay rigoorayaal ama goolkulaad in lagu kala saaro kooxaha sida caadada ahna min shan goolkulaad ayay kooxuhu kala heleen iyadoo jubbaland laga qabtay laba gool taasoo ka dhignayd in shan iyo saddex ay puntland ku qaaday koobkii maamul goboleedyada ee muqdisho ka socday tartan ciyaareedkani loo qabtay maamul goboleedyada ayaa soo bilowday shan iyo tobankii bishan julaay iyadoo ugu dambeyntii ay isu soo hareen laba kooxood ee ka kala socday puntland iyo jubbaland oo ay koobkani ku hanatay kooxdii ka socotay maamul goboleedka puntland gudaha garoonka ayaa lagu arkayey ciyaaryahanada puntland iyo taageerayaashooda oo u dabaaldegayay hanashada koobkani loo qabtay maamul goboleedyada soomaaliya ka jira waa markii koowaad oo ay puntland ku guulaysato koob loo qabto maamul goboleedyada dalka sidoo kale waa ciyaartii koowaad ee ay kasoo qayb galaan dhammaan dhinacyada soomaalida oo ay muqdisho martigeliso tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee dalka sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii